dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in haddii la xiro xeryaha qaxootiga ee dalka kenya ay uu dib u soo laaban doono dalxiiska imaan jiray dalka kenya kenya waxay sheegtay in dagaalyahanada al-shabaab ay marar badan weerararka kusoo qaadeen xeryaha qaxootiga kaakumi iyo dhadhaab isla markaana dalxiisayaal badan ay ka carareen dalka kenya sarkaal sare oo ka tirsan waaxda dalxiiska ee dowladda kenya ayaa sheegay in weerarada al-shabaab ay kasoo abaabulaan dalka soomaaliya iyo sidoo kale xeryaha dhadhaab iyo kaakuma ay sababeen in dalxiisayaal badan oo u dhashay dalka shiinaha iyo sidoo kale wadamada yurub ay isaga cararaan dalka kenya islamarkaana dalxiisayaashii imaan jiray dalkaasi ay hoos u dhacaan laakiin waxa uu aaminsan yahay haddii la xiro xeryaha qaxootiga ee dalka kenya inuu dib usoo laaban doono dadkii dalxiiska u imaan jiray dalka kenya qaar ka mid a dowladaha caalamka ayaa horay u hakiyey in muwaadiniintooda ay u safraan dalka kenya kadib markii shabaab ay weeraro badan ka geysteen dalka kenya ayna dignin u direen dadka dalxiiska u yimaada dalka kenya dhaqaalaha kenya ayaa ku tiirsan dalxiiska dalkaasi ee kenya markii la fiiriyo waxaana sanadkii lasoo dhaafay si aada hoos ugu dhacay dhaqaalaha dalka kenya kadib markii ay xirmeen hoteeladii ku yaalay deegaanada iyo degmooyinka ku yaala dhanka xeebta ah waxaana shaqo la-aan noqday kumanaan qof oo u dhashay dalka kenya